maamulka masjid ku yaala magaalada markham ee gobolkan ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hogaaminayo darkford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah islaab nacaybka kadib markii nin ku dhawaaqayay hadallo nacayb la xiriira uu khamiistii isku dayey inuu gaari jiirsiiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka madaxa islamic foundation ee magaalada markham khasim naasir khan ayaa galabnimadii isniinta shir jaraa-id oo uu qabtay waxa uu ku yidhi waxaa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeenna wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad lasoo aasay waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhan ah islaam nacaybka sidaasi waxaa tiri naadiya xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta kanada waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan shaaraan karuna karaan oo sideed iyo labaatan jir reer toronto ah ayay booliiska u xireen dhacdada masjidka markham waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar madaxda dalkan kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada markham arrintan ayaa imaaneysaa xilli fal nacayb ku salaysan lala beegsaday masjid ku yaala magaalada toronto oo ay soomaali maamusho oo lagu magacaabo towfiiq islamic center hogaamiyaasha bulshada soomaalida ayaa dadka u jeediyey inay feejignaan muujiyaan waa kan cabdiqaadir yuusuf nageeye oo ka mid ah maamulka masjidka towfiiq islamic center oo ii waramay xilli sii horreysay ummadda soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidada soomaalida ee magaalada toronto waxaan u sheegaya in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan qofkii intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa marka iyo marka salaadaha la gelaya masaajada in la hubiyo dadka maaragtay meelaha taagan haddii wax shaki kaaga jira aa aragtane in maamulka masaajidada a u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho waxaas ayaan ujeednaa falkan lagula kacay masjidka ku yaala magaalada markham ayaa kusoo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciga our london family act kaasoo xisbiga n t p ee gobolku ay horgeeyeen baarlamanka ontario bilowgii bishii maaj ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaiy labaatan kaasoo weli aysan ansixin baarlamanka gobolka ontario sharcigan ayaa yimid kadib markii qoys ka koobnaa afar qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan kasoo jeeday bakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiiyey magaalada london ontario sanadkii labada kun koob iyo labaatankii taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku salaysan tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah naadiye xasan madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta kanada ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka cibaadaysanaya inkastoo kanada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo islaam nacaybka haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka nacaybka la xiriira xuseen nuur xaaji v o a toronto